فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay weerar khasaare geystay ka fuliyey gobollada bari shabeellaha hoose iyo mandheera xogta howlgallada mujaahidiinta ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa macallin iskuul dil loogu geystay degmada wadajir ee magaalada muqdisho xog iyo goobjoogayaal ka waramaya ayaad dhuuxa ku maqli doontaan shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo xubno kale oo xasan gurguurta ku eedeeyey kalitalisnimo iyo xaraashka hantida guud waxaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonaa bayaan ay soo saareen oo ay ku eedeynayaan taliska xasan gurguurte shaqadii xarunta maamulka gobolka banaadir oo istaagtay maxay tahay sababta dhuuxa ayaad ku maqli doontaan mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka hadlay wuxuu ka ogyahay damaca itoobiya ee soo jireenka ahaa ee ku doonayso inay ku qabsato soomaaliya waxaad maqli doontaan waxgaradkaasi oo si qoto dheer uga hadlaya qodobkan bulshada ku nool gobolka shabeellaha hoose oo si diiran u soo dhoweeyey howlgalkii lagu laayay saraakiil imaaraat ah kaasi oo dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho qodobadaas oo faahfaahsan ayaan dhuuxa caawa idinkugu soo gudbi doonaa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasi oo ka kala dhacay gobolada bari shabeellaha hoose iyo sidoo kale mandheera haddaan ku bilowno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo danow waxa ay qarax kula beegsadeen kolonyo ahaa ciidamo yugandhes ah waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi looga dilay ciidamada yugandha ugu yaraan saddex askari dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka karo oo ka tirsan gobolka mandheera halkaasi oo ay saldhig ku lahaayeen ciidamada wadanka kenya kasoo duulay askarta kenyaatiga ayaa deegaanka isaga cararay kadib markii ay u babacdhigi waayeen weerar adag oo uga yimid ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiintu waxa ay burburiyeen xaruntii shirkadda safaricom oo ay halkaasi ku leedahay dowladda kenya dhanka iyo gobolka barina wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in mujaahidiinta ay qarax maanta ka fuliyeen wadada isku xirta magaalada boosaaso iyo sidoo kale galgala qaraxa waxaa lala egtay gaari nouca xamuulka ah oo ay leeyihiin ciidamada maamulka puntland wuxuu sahay u siday ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo ku sugan magaalada galgala waxaana qaraxa ku burburay gaari ay lahaayeen askarta puntland iyadoo sidoo kale khasaare uu soo gaaray qaar ka mid ah ciidamadii la socday gaariga
وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag maalmihii lasoo dhaafay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ka socday dilalka oo ay geysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka dilka qoysaska waa mid gaar ah oo maalmihii lasoo dhaafay ayuu socday balse maanta waxaa dhacay arday ayaa macalinkiisa wuxuu ku dhex dilay iskuulka oo ku yaala bartanka degmada wadajir dhacdada oo si aada maanta looga hadalhayo magaalada muqdisho ay dad badan ka argagaxeen iyadoona ardayga uu macalinkiisa dilka u adeegsaday mindi taasi oo dhowr jeer uga dhuftay qeybaha dhexe ee jirkiisa macalinka ayaa goobta ku qurbaxay kadib markii dhowr toorey lala helay iyadoona intaa ka gadaal la sheegay in ardayga dilka geystay uu baxsaday qaar ka mid ah dadweynihii soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay iyo mid ka mid ah macalimiinta iskuulka dilka uu ka dhacay ayaa ka waramaya waxaa noo timiday hooyo canug gacanta ka haysata iyo wiil la socdo wiilku wuxuu ahay wiil iskoolka andhiga jiroo ka baxay oo ardadayni ah oo isagoo yarna loo keeno iskoolka ku dhameeyey weliba dadka lacaglaanta iskoolka udhaga jir ahay ou ahay marka islaanta waxay tidhi gabartaanaa laiga dilay yaa kaa dilay macallinka inta fadhiya iga dilay muxuu kaaga dhuftay buugaa madaxa looga dhuftay tii waxaan idhi ma waxaa jira dhaawac maa jira barar maa jira maxay kuu sheegta mayay tidhi buugaa madaxa looga dhuftay wax ul iyo may kuu sheegta maya yaa waxaas waxaanin canaan fudud wayan ilmaha waa la canaanaha iskoolaad keentaan ilmaha waa la canaha waxay tahay annaga ilmaha ina taabasho uma rabno ee waxbarasho aan u rabnaa taabasho u keersanna taabasho uma keeni macalinka oo meeshaan gadaashayda waa dhiiggiisa waa kaa meesha yaalla oo oo mataqaanaa oo haraati ku dhuftay horta ka joogsada haraati ku dhuftay haraati markuu ku dhuftayna macalinkii waa istaagay istaagoo istaagayey dhinaca bidixu naaska miidhis ku aadan oo midin dhab uga siiyey laba kalena waa ugu daray macalimiintaa ku soo orday iyo saas mid labaad oo gacanta dhinac kale ugu xirneed funaanado wato shaati wadana ugu baxsaday saa asagoo lamid mideed u wato oo urid ku ortay waa ordayoo murdihii saas dhahay qof kastoo waa kala lamahay waa la gacman raaraca mogtahay mootada irudi tiile mootada ku rugma maawi waa cabsada hadana ka tegi mootadaan soo jiidana gudaan soo gelinay guliiskaan wacnay degmadaan wacnay waa loo naloo yimiday macalinka macalin deegaankaan ku dhashay oo ahay arday ahay markiis hore iskoolka waxaa ka bari jiray masaajid imaamka naqday ard nin aad loo jecel yahay mutacalimo aqoon badan oo maaddo kasta aniga noo dhigi jiray oo ahay marka anaga maantay waa ilaahay qadarkiisna waa ku sabraynaa laakiin xanuun aad iyo aad iyo aad u badnaan haya xanuun aad iyo aad badan macalinkaas alaa u naxariisto annagana ciyaalkan hore iyo kaana joogo iyo kan dambe kulli waxaan ugu baaqayaa inaynan falkaasoo kale aynan ku kicin mar kalena aynan ugu soo noqon wiil fiican u ahay maasha allah wiil dhallinyaraa u ahay fiican degan ilmaha wacdiyo si fiican ugu sheega u ahay wallaahi maanta waxaan waaya dhihi karaa wadnahaygaan waayaan dhihi karaa maxaa yeele qofka wadnaha haddii mar laga qaado waxaa waaya si inuu noolaado waxaa waaye waa waa last macnaha decision oo ugu dambeeya waa macnaha marka aadaa ugu xumahay in macallinkaygu uu cadaalad helo maadaama dhagarqabaha uu si aad xun oo arxandaraha u dilay marka si gaarahay muxuu ahay ii taabanaysa runtii iyadoo hadday iskuulkan uu degmada ku yaal in mar labaad uu muxuu ahay ka mid ahay ardaydeydii ilaahay u naxariistaan leenahay eelkana sabir iimaan allah ka siiyo runtii waa dhacda xanuun leh waxaa naloo sheegay in iskuulkan uu soo galay markii ardayda la daynaayay oo iskuulka laga rawaxaayay in uu soo galay muxuu ahay dad dacwo ah oo wax sheegaayo kadibna muxuu ahay intii warkooda lagu jiray ninkan waxbuu dabcansanaayo wuxuu dabcansanaa uu meesha ku fuliyey waxaa la sheegay in midiyay u qarsoonaayeen midiyihii uu la soo baxay dadna wiilkaasna uu muxuu ahay ku dilay kadibna uu cararay waahaga kuwaasi waxay ahaayeen goobjoogayaal ku sugnaa halka uu ka dhacay dil loo geystay macalin iskuul degmada wadajir ayuuna falkani ka dhacay أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumaalgaarka ahayd iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xasan gurgurta waxay ku eedeeyeen keligii talisnimo iyo xaraashka hanti guud waxay soo saareen saddexdan nin bayaan ay ku midaysan yihiin iyagoona ah gurgurta weerar ku qaaday islamarkaana ku eedeeyey in uu talada dowladda federaalka haadaan dheer ka tuuray bayaanka waxay kusoo gudbiyeen eed ay u jeedinayaan xasan gurgurta madaxweynaha dowladda federaalka in uu qaab qarda jeex ah ku wado dhammaystirka waxa ay ku sheegeen dastuurka iyo hoggaankiisa sidoo kalena uu xaraashayo hantidii guud ee dalka iyadoona ugu dambeyn ay ku baaqeen in talada uu dhulka dhigo qaar ka mid ah qodobada ku xusan bayaanka ay soo saareen saddexdan nin haddaan mid ka taabto waxa ay yidhaahdeen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mashquulay dagaalkii uu kula jiray xarakada al-shabaab iyagoona mujaahidiinta al-shabaab bay dib u qabsadeen qaar ka mid ah goobihii dhiigga iyo nafuurka uu ku baxay madaxweynaha wuxuu isku xiray howlgalka dagaalka iyo shakhsiyadiisa taasoo marka uu mashquulo hoggaanka hay-adaha nabad sugidda iyo difaacuna aysan u gacan banaaneen in ay wax tallaabo ah qaadaan دين عظيم هو السامي فخور فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد qaybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyeed ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa shaqadii iyo xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa istaagtay wararka laga helayo xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gebi ahaanba ay istaagtay shaqooyinkii ka socdaya xarunta gobolka banaadir shaqada ayaa waxaa istaagtay kadib markii la waayey adeega korontada xaruntan waxaa hore looga jartay korontada kadib markii ay bixin weysay lacagtii lagu lahaa waxaana hadda hallaabay hal matoor oo halkaasi u yaalay kaasi oo dhowaan ay ka codsadeen ganacsato soomaaliyeed inay u iibiyaan arrintan waxa ay sababtay in maanta ay istaagto gebi ahaanba shaqooyinkii gobolka oo aysan wax shaqo ah ka soconin xafiisyadii gobolka warar sidoo kale la helaya ayaa sheegaya in adeegii korontada laga jartay xarumaha degmooyinka qaarkood ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo ilaa iyo hadda aysan wax shaqo ah ka socon waxaana ka mid ah xaruntii degmada xamarweyne waxaa isqaban la- lacagta xaddhaafka ah ee malaayiinta doolar ah ee dadka magaalada muqdisho ay ka qaada dowladda federaalka iyo xafiisyada gobolka oo qiimaha adeega korontada iska bixin weysan musuq maasuq ku takrifal hanti dadweyne iyo sidoo kale qodobo kale ayaa mar weliba lagu eedeeyaa dowladda federaalka iyadoona sanad weliba kaalinta koowaad dhacsata dalka ugu musuqa badan caalamka
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa tahay barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan halkan waa idaacadda alfurqon mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa wuxuu ka hadlay damaca itoobiya ee soo jireenka ah oo ay ku doonaysay inay ku qabsato soomaaliya nabadoon cabdulaahi faarax kufridiid oo nagu soo booqday idaacadda ayaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ka hadlay ee damaca etoobiya waxaa runtii isoo ku- isoo kiciyey wax haddee ummadda soomaaliyeed oo muslimka ah oo dhan kululeeyey wax ka mid ah ee hadalkiisa ugu dambeeyey runtii iyo runtii qof macnaha loo dhaaranayo naftiisa iyo maalkiisa iyo diintiisa iyo cirdigiisa afar iyo labaatanka saac lagu samaynayo wax xun loona dhaaranayo laguna dhufanayo macnii waxa weeye qofkaasu dee jirkiisu ma caafimaadayo waxa weeye ciilqab weyn ayaa ummadda dhiiggale soomaaliyeed oo muslimkaa ku jira dee qayb ka mida unbaan adeer la seexan kari waayey oo maaragtay isoo shiday inaan idaacadda imaado marka adeer sida aad og tihiin ama ummadda soomaaliyeed oo muslimka ay wada og tahay damacan etoobiya waxaan ka ogahay adeer ilaa iyo markaan dhasho caqli yeeshay etoobiya ayaa ummadda soomaaliyeed cadowgoodu ahaa ayna hadal hayeen ay la dagaalamayeen ay iska celinayeen oo iska difaacayeen tii aan soomaaliya weerar ahayne iyadu mar walba weerar tahay mar walba iyadu weerar tahay waan ku garaadsaday waan ku weynaaday dagaalladan wax ka galay ilaa iyo haddaan ku taaganahay marka waxa weeye damaceedu waa mid sidaa u soo taxnaa intii la soo jiray ama la soo yaalay cadowgayaga koowaad weeye sidaasayna damaceedu u taagnaa annaguna ilaahay mahaddi aan isaga celinayna ilaahayna nooga hiilinaya mar kasta hal maroo ay damaceedaas xaaraanta ku guulaysatana ma jiro xaqiiqatu taariikhda kuma taal Ee, marka ogaalka horta aan ka ogahay waa saas maanta waxa taagan haddaan usoo noqdo adeer maanta waxaa taagan horta wuxuu yidhi ee, hadda ka hor ee, waktigan sidan hadda u taagan oo kale maadaama ay u soo taagnaa dagaalkeeda iyo damaceeda iyo cadowtooyadeedu wax badan baanu etoobiya isniri marka waxaa ka mid ahaa suugaan badan baanu u adeegsanay ummadda soomaaliyeed u adeegsatay oo dagaalka ka mid ah marka mar kastaba markay iyadu damacu soo qaado haddana waa la daba taagnaa waa lagu qaraamanayay dad aan awood u lahayn inay soomaaliya la diriraan oo hore ula diriray oo ka quustay inay soomaaliya wax ka qaataan baa waxay taladii ku goosteen in ayaga daba istaagaan oo yidhaahdaan adinku naga hormara waa taageeraynaa sida haddaba maraykanku yeelaayo sida haddaba ingiriisku yeelaayo sida ah, mataqaanaa weligoodba ay bortugiisku yeelayay sida mataqaanaa weligoodba ay yeelayeen maaragtay dadka ay walaalka caqiidada ku yihiin annagana cadowgeenna ah marka marka waxaan waxaan waxaan wuxuu yidhi waxaa nalaga qaban waayey oo qarqarsiga ku jooga ama ina qoobsacley iyo qaar kaleoo ka liitoo ku qaraabanaya marka waxaa daba taagan siday horeba u ahayd ee, waa kaasoo sugaantay ku caddahay iyo qaar kaloo badan maraykan baa daba taagan tusaale yar ummadda soomaaliyeed waxay og tahay maalin dhoweyd gabar baa koongareeska ka mid oo soomaaliya ayaa meel xaflada waxay ka tidhi waa khiyaamo qaran badda in soomaaliya etoobiya in soomaaliya baddeeda la siiyo waa khiyaamo qaran bay tidhi koongareeska maraykanka ka mid tahay ilhaan cumar baa la yidhaah dadku waa wada yaqaana marka gabadhii hadda waxay ka qaadayaan xilkii meelay istaagtay laadahay maryihii bay ka fureen sidaa ereygaasu kaaga soo baxay macnaha sidee qiiro soomaaliyeed ama dal soomaaliyeed erey difaaciyasa u dhihi kadhaa badda etoobiya badda soomaaliya etoobiya in la siiyo waa qiyaamo qaran bay tiri iyadoo farta ku godaysa ni- ee- ee- ee madaxda ee- ee soomaaliya haddale ee- ee u nasab sheeganaya dadkii caqliga lahaa iyo dowladdii maraykan oo dhan inantii waxay yidhaahdeen bannaanka tag xilka ha laga qaado ha la naclado wax kasta oo xumaata ay ku sameeyeen maryo bay ka fureen cidla istaajiyeen haddeer maxay tahay taasoo waxayna tusee inay ayagu raadinayaan badda ayagu inay rabaan annaga in nalaqsiiyaan soomaaliya ay- in etoobiya nalaqsiiyaan in magac soomaaliyeedoo dambe aanu jirin oo la tirtiro arrintaa way ka shaqeeyeen gacantana waxbay uga haystaan iyagu etoobiya keliya uma danaynayaane ayagaa danaysanaya soomaaliya dan ka heli mayno laakiin haddaan soomaaliya etoobiya ka dhigno dan baan ka helaynaa danta ka helaya waxa weeye dhulkani waa istiraaji marka koowaad waa dhul istiraaji ah oo adduunka oo dhan cunaha lagu qaban karo kow waa dhul virgin ah oo ugub oo aan waxba lagala bixin nooc kastaba dusha waxa saaran iyo waxa gudaha ku jiraaba ay dihin yihiin wey waayo dadkan muslimiinta ah oo soomaaliyeed way is yaqaanaa maraykan iyo ingiriis iyo bortugiis iyo yuhuud iyo etoobiyaan gaalo oo dhan talyaani wayse soo aragnay jarmal faransiis kulli wayse soo aragnay dagaal baana dhex maray waxay aqoonsan yihiin inay waxba ka qaadi karin waana ka qaadi waayeen horeyna ula dagaalameen ee, qarniyada aan soo dhaafnay waxna waa ka qaadi waayeen bannaankay ka mareen ingiriisku ma jiro soomaaliya mooyaane dal intuu la dagaalamay asagoo aan gocondha ku uga tegin uu ka tago oo iskaga howleelo soomaaliya ka jirta uu ka quusto adduunka dhan intuu gumaystay haddeer gocondha u taal dan buu ka jeedaa meesha keliya uu ka danaysan waaye uusan dan kaga tegine si cad uga howleelay waa soomaaliya macnaheedu waxa weeye dagaal usan wax la harin buu ku dagaalamay wax alla wuxuu qaadi waayena way waxba waa qaadi kari waaye ninka liidarkaa oo dadka hogaaminaya soomaaliga iyo ninka raaciga ah labadooda waa isku si ma kala duwana isku si bay ula dagaalamayaan isku xil bayna gudanayaan isku awood bayna isticmaalayaan waa dad aan kala dhicin oo dad dagaala haddana sunni ah haddana muslimiin ah oo boqolkiiba boqol dad isku xiran ah oo aan waxba ku kala duwanayn markaas waxyaabahaasoo dhan markay fiiriyeen baraatigaalna u dhex galeen quus bay ka qaatay ingiriisku waa iskaga tegay maraykanku sidaas ayuu u u danaynayaa maadaama ay wax ka qaadi waayeen etoobiya in laga dhigo dalkan lagu bedelo ayagaa kiristaana ayagay isku diin yihiin ayaga ay kula suraakeeyaan dalka magaca etoobiya loo bixiyo dadka muslimiinta ha la tirtiro magaca soomaaliya la yidhaha ha la tirtiro diinta ee islaamka oo ay haystaan ha la tirtiro dadaalkoodu waa sidaas saasayna uga danlaysi kale ugama waxay u arkaan in si kale uga danaysan karin marka sidaa darteed etoobiya daba taagan yahin wey macno haddaan etoobiya iyadoo kaligeeda nama soo aadi karto hadda waabay baaba'santao dhulkay taalo way leedataa laakiin hadday hadda etoobiya isku dhan tahay iyadoo oo maalkii laga bixinayo oo la dhabar taagan yahay waatay haddeer muqdisho soo gasho weliba dad soomaaliyeed la socdaan ay hogaaminayaan wixii ku dhacayna waa la ogaa marna rajo kama qabaan etoobiya ama dowlad kaligeeda inta noo timaada inay wax naga qaado marka waxay leeyihiin etoobiya dalkan ha laga dhigo ee, etoobiya sidaas soomaaliya ha lagu tirtiro qorshahaasay socdaan marka ee, waa qaar kaloo ku qaraabanaya waa sidaa suugaanta u tilmaantay yaa ku cad abay axmedow waxaad u dhalatay oromo tigrayna ma ahid maarayaana ma ahid qabiilkaagu waa oromo oromana waa dad la yaqaano oo muslim ah maahid labada qoomiyadood oo ka qoqa etoobiya aduu ka mid maahid taariikhda dib u raacbaan ku leeyahay magista hayle maryam iyo hayle salaase iyo hayl maryam iyo kulli gadaalu fiiri taariikhdii wixii ku dhacay fiiri soomaaliya waxay etoobiya u geysatay fiiri kuwa dabada kaa riixayoo naga horree kule maanta heedhe ingiriis warayso maraykan warayso faransiis warayso talyaani warayso eh, maraykan hadduu soo baxaye faransiis iyo talyaani iyo bortaqiis iyo taariikhdaas raadi fiiri Ha- annagu ma dhammaan intii maanta aanu shalay ahayn waa ka badanna waana ka kuwaaliti badannahayoo waa ka din badanna waa ka dadnimo badanna waxa weeye haddaad mooday waad mala habowday soomaaliya maanta inay meel bannaan tahay haddaad mooday waad mala habowday damacan xun aad la ordina waad ku khasaari haddii aad dadnimo haysato ama aad waxgarad tahay war adigu kuma gaadhsiin mana aadan helin waad ka macday waanad gaftaye dad soomaaliyeed oo aad taariikhdooda taqaan waxooda wallaahi waa soo qaadanayaa wallaahi waa aadayaa wallaahi waa ka qaadanayaa saacad walba inaad tidhaaho eedhe hadal saqiir weeye hadalkaagu hadalka saqiirkoo kale weeye qof waxgarad hadalka iman kara maaha war ma qof baad eh, haddaad hadbayba hadda ku gashay waad gaftay oo waad gaftay dib isugu noqo haddii aadan hadalkayga u arkin inuu yahay mid adiga dani kugu jirta haddaadan u arag kaagii ku soo soco jawaabta kugu dhacdaad arkiya kuwa xunxunoo diinta kugu raacay biixi oo oo oo oo oo- oo maxaan ku dhaha diinta nasaarada kugu raacayna ummadda soomaaliyeed waa muslimiin sunni ah ummadda reer waqooyina waa sida etoobiyana noqon mayso waa ummad soomaaliyeedoo bayuur oo aan gadmin gadmanna wey wallaahi inayn hal xaraf kaaga suurtagalayn wallaahi inaadan waddankayga dabci karin wallaahi inaadan damacaasi ku geli karine nin qooyabiya iskama dhowraa tahay etoobiya diyaarad baa kaaga diya- diyaarsan aad rabtaa inaad raacdo marka waxa weeye wixii kaa amar qaadanayo etoobiyana soomaaliya geli dabadeedna iskaga carar saasaa kuu qorsaysan ilaa nin qooyabiya iskama dhowraa walba diyaarad baa kuu diyaarsanayade ee nin siyaasadiisu fadhiyadoo dal xukuma oo dowladii erayada noocaas kuma hadlo haddaad nin raga taho laba xiniyood leedahay ficil ficil samee waxa kaa soo horreeya waad arki doontaa jawaabta aad ka hesho waad arki doontaa hadallada aad tirina kulli waa waa qoran yihiin jawaabtoodana waa kuu diyaarsan tahay hal xarafana inaana beenaynayn ogow hal xarafa inaana ka tegayn oo oo kaa yimid oo gafa marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war ma jiro hadda maanta idinka oo weli dalkiinnii soomaaliya soomaaliya laleeyahay ayaad adduunka meel walba ku xidhan tihiin meel walbana laydinku dilaya magna aynaan lahayn oo qofkii bannaanka dabadda idinku dilaya kii daaqilka idinku dilaan waxba loo raacanayn haddii dalkeenna la qaato oo ummadan dal ahayn laydinka dhigo dabad iyo daakhil ogaada midna ku ku nabadgeli maysaan waxna ku ahaan maysaan dadka tahriibaya waad aragteen kuwiina tahriibay amase waa ka warqabtaan markii dal laydin qabsado waxay idinku yimaadaan dalka kale safaaradahooda markiiba yimaada oo qaata adinkana maxaa idinku dhaca meeshaasaa uga cabaadaysaan ama isbitaal baa laydinka iibsadaa ama hooyiya aabbaa lacag dira markaa meeshaa laydinku dhaafiyo meel kale xaquuq ugu tagaysaanna ma jirdo saasaad ku baaba'aysaa jiritaankiinuna ku baaba'ayaa diintiinuna ku baaba'aysaa dadnimadiinuna ku baaba'aysaa maanta etoobiya maalin ay ka khatar badan tahay aniga iima muuqato taariikhdana kuma hayo waxaan leeyahay ummad yahay muslimkaa ee soomaaliyeed dabad baan jiraa iyo bannaan baan ka shaqaysanayaa iyo shaqaan wataa iyo dan baan leeyahay iyo waxaa ka imow adiga haddaad rabta inaad sii jidhid qof islaama oo muslima oo adduunka wax ka ah haddaad rabto inaad ahaato aad sii jirto oo aad magac lahaato maanta dagaal usoo diyaargarow etoobiya inaan iska celino wax nololoo noo taallaa ma jiro biyaha hadday taabato bas way noo dhammaatay waxa weeye ummadda soomaaliyeed inay kacno waaye in la dhaqaaqo weeye in hubka la qaato weeye af iyo adinba in laga diriro weeye war isku duubni in la muujiyo weeye soo uma jeedin maanta ummadda soomaaliyeed waxaan mar labaad leeyahay war eh, maanta alxamdulilahi rabbi alcaalamiin jahaad baa inoo beegan jahaad maanta jahaad baa inoo beegan hoggaan islaam aynu leenahay meel cidlaa ka bilaabi maysa xagga u dhaqaqa ma dhahaysid maanta hoggaan jahaadiyaynu haysanaa oo waxa wax hogaamiya ugu wanaag badan soo biiriya oo kan dabadda jirow imow oo kan dalka jirow soo diyaar garow nin walba oo dhallinyaradii waxaan leeyahay si gaara dhallinyaroy dal waxaad difaaco dhallinyarada haddii laydinku laydinku eh, waxaad ku mashquulsantihiin laydinku mashquuliyey bac aarya lagu soo shubay yaa laydinku mashquuliyey waad isku dilaysaan oo inta gobol gobol laydinka dhigay ayaa laydin yidhi eh, k- eh, waa bac aarya ku jirto cilmiga ku jira yaa ii sheegi kara dheefta ku jidha yaa ii sheegi kara wa xilligii dalkiina la boobayay baa laydinku soo beegay ma waxa idin qabata cadowgeenu bac inta aariya idinkugu soo shuba ku ciyaara idin idin yidhaaho ma ma idiin eg tahay maanta maya wey ka kaca fadhiga gumaysi ma taqaaneen gumaysi ma taqaaneen gumaysi inaan la idin gumaysi nin odhanaya aniga gumaysi baan soo maray dalkaygaa la igu gumaystay ma jiro sababtu maxay tahay aabbayaashin baa idin difaacay nabcadan iska babanaysa oo bad iyo bihi iyo iyo iyo iyo biribel oo iska babanaysa aabbayaashin baa usoo dhintay oo difaacayay sidaa ay tahay ahayd weligeed weligeedna hangoolkaasaa lagu hayay maanta waa maalinteennii ilmihiin ayaa la gumaysan ilmihiin ayaa la gumaysan maanta waxa weeye meel fiican baad maraysaan waxa weeye halyeyaa idiin kacay rag baa dagaalamaya maanta waxa weeye meel cillaah ma taagnidin oo xaggee ka bilownaa warku saaka ma joogo axmed gurigii labaad baa idiin kaco maanta hoggaan idiin ah weligeedna wax qaadi mayso waxaan uga adkaanaynaa saacad walbana karaamo keligaya leenahay ma aha karaamada shareecada diinta islaamka weeye ku dhaqanka shareecada weeye jahaadka weeye waxaan uga adagnahay gaalada haddaanaa jahaadina hamiga iyagu meel kala galo iskama celin karro gaalada mana iska celineen axmed guray sayid maxamed cabdillah xasan axmed barsame raggii jahaadiga hogaamka jahaadiga ahaan jiray haddaan kuwaa la helin taariikh qurux badan ma yeelaneen aslan maantana axmed gurigii labaad baad haysataan warsaa kusoo fayla oo etoobiya dabceeda ha baabao oo damaca maraykanku ha baabao oo kana america ha baabao oo cid walba oo dalka iyaga damacda damaceedu ha baabao wuxuu ku khasaarayaa damaceedu ku baaba'ayaa inaan tusno midnimadayada inaan tusno mataqaanaa diintayada iyo dalkayaga iyo sharafkayaga saanu difaacayno horey waa loo yaqiina waxay leeyihin maanta soomaali cusub baa la helay soomaali soomaalida hore ma ay leeyihin u fiirso si ninkii kusiyada ku wareejinaya laba nin oo maraykana oo kuwan gumaynaya dalka soomaaliya muqdisho ka taliya laba ahba isbedelaysa wasiirada ku sheegaan ambaastorada ay ku sheegaan laba ah isbedelaysa soomaali soomaalida hore mayno waa duuban yaha warkaas maaha soomaalida soomaali cusub baa la helo yidhi oo xataa qof sheeya hadduusan waray rabay ku daldalo aan ka xanaaqayn buu yidhi u fiirso marka waxaad yeelaysaan ma ahi soomaalida annaga isma anaan bedelin sida yadii baan nahay ciddii dirista ciddii dirirta oo oo oo sharafkeeda difaacata yaa magac iyo maamuusaysa
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo dhoweeyeen howlgalkii ballaarnaa ee lagu laayay saraakiil imaaraat ah waa kuwan qaar ka mid ah bulshada gobolka shabeellaha hoose oo arrimahan ka hadlaya bismillaah horta magacayga waa maxamed faqi shaqbaana oo ku dhaqan deegaan weynaha kuwiibarow maadaama aan nahay dad muslimiin ah oo amni iyo istiqraar aan haysanno xasuuqa loo geystay kuwa dabaaqiyadda oo imaaraadka ah waana soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqolna waan ku faraxsannahay maxaa yeele waa cadowga islaamka waa micnaa iraam- imaaraadka waa gartay xasan sheekh wuxuu sheegay inay dib u dhiska soomaaliya qayb ka ahaayeen see isku qabsiinaynaa marka war xasan sheekh hortiis waa waa nin murtad ah oo dalaal ah oo khaa'in ah oo dalkeenna iyo dadkeenna iibsanaya waaye wuxuu yahayna lama arko insha allah biidnillaahi ilbaari waa ba- waana baktina sida imaaraadka u baktiyeen uu u baktin doonaa walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambena muslimiinta ayaa iska leh waxaa weeye xasan sheekh warkiisa huuhaa waa huuhaa maxaa yeele imaaraadku waa cadowga islaamka walaalihiina falastiin maanta dhibka lagu hayo ayaga ayaa sabab u ah sababtoo ah yahuudda ayay nacmleeyayaal u yihiin rufiyaanina way u yihiin dalka soomaaliya islaamka oo dhanna dhibaatay u geystay imaaraadka maxaa yeele waana soo dhoweynaynaa inaan ku duulnaan diyaar u nahay asal ahaanba aan baabin imaaraad waxlaa inuusan ji- ka jirinba dalka soomaaliya iyo meel kastaba caalamkaba ka oo yacni murtadiinta meesha lagu laayo waa niman horta diinta ka baxay imaaraadkana waxaa weeye dadka muslimiinta ah cadow ku yihiin hadduu u tacsiyeey hadduusan u tacsiyey annaga labadooda isku mid bay noo yihiin asaga xasan sheekh maxamuud ruuxiisu waa qeybiyo xukun weeye soomaalida waxaan kula dardaarmaya nimaan dagaalamina waa gumowaa xasan gurgurta waa in madaxa laga jaraa aslanba sidiisaba mada maska sidiisa madaxa laga dilaa waxaa weeye madax waa in laga dilaa sababtoo ah xasan garguurta muslimiinta geeska afrika dhibaato weynuu ku hayaa caruur badan oo maanta oo yacni oo qaldiyaa jirto gorgor magac oo bahlay baxsadeen ayagoo saas ay tahayna walcaaqibatu lilmuttaqiin cirada daban muslimiinta iskale xasan gorguurta sida imaaraadka loo gala ayaa madaxtooye dhexdiisa madaxiisa loogu jiidi doonaa insha allah taasna ilaahay ka rajaynaynaa wallaahi walaalow aad baa ugu faraxsan haddaana muslimiinta soomaali awaay arrintaas nimankii yuhuudda oo dallaalku ahaay oo indhaha u ahaay inaa oo maarata islaamka laga horleehiyey waa aad baa ugu faraxsannahay nimankaa dumunta soomaali bay u maleen jiritaanka soomaaliya inaad dar- tirtiraan bay u imaadeen uma imaan soomaaliya inaad dib u dhisaan laakiin xasan xaqiiqatan waxaa loo sheegay asiga wadan dalaalku dalka oo jooga hadda imaaraadka oo ka mid yahay xasan warkii shanqabas soomaaliya insha allah waa gartay in ciidamaday tababarayeen danta ay ka lahaayeen maxay ahayd oo kuwa soomaalida ay tababarayeen saraakiisha halkaa naftooda ku waay xaqiiqatan danta ay ka leeyahin waa dan macluum kamaa huwa almacluum lada aljamiic dadka dhan waxaa wada ogyihiin imaaraadka dantooda u joogaan soomaaliya danta israa'iil ay u joogaan uma joogaan dan soomaaliya uma joogaan xataa xasan sheekh waa ku danaysaan wax dan oo ka leeyahin lama arko waa gartay in ciidamadaa la tababaray waxaan aragnay markii oo inay muqdisho ka bilaabeen in shareer dhigis culimada ay koofiyada ka qaadayaan dhibaatooyin badan ayaa muqdisho laga sheegay ka waran nacam taas waxaa keenaya tanfiidkii wixii lasoo baray waayo sheyga qofka wixii la baray inuu dhaqangeliyo waa lagu qasbaya amaaraadka wuxuu baray waxaa waaye maadaama wax lala dagaalama islaamka ay yihiin inaa hijaabkii lala dagaalamo inaa nashraar niqaabkii lala dagaalamo inaa culummadii lagala dagaalamo oo sunnadii nabi sal allahu alay wasalam taas waxyaalaha oo imaaraadka tanfiidkooda ay fulinaya nimanka alle maadaama cumalo yihiin cumaladii marka cumalo kala siin yihiin bahasha waa mutaabacatul maaragta cumala dulligaasna insha allahu taala kuwa hadda ku hoolan waxaa u sheegaynaa inaan joojiyaan maadaama kuwa iyaga cumladu ahaaye mujaahidiin gacantooda ku cadaabay kuwa xiray waxaa leenahay toobada waa furan tahay ha toobakan hadday tooba weyna meesha imaaraadka cumuladooda imaaraadka maray saraakiishooda ay marayaan insha allahu taala saasaa leenahay duwaay meedadkii askarta imaaraadka iyo saraakiisha ayaa laga dejiyey baroordiiq iyo oohin ayaa ka socota ka waran wallaahi kulley hawaay muutuu biqaydikum alleh wallahi annaga waa muslimiinta waa faraxsan yihiin meel kasta joogaan muslimiinta waa faf muslimiinta waa faraxsan yihiin muslimiinta waa farxeen hadday joogaan yemen hadday joogaan soomaaliya hadday caalam hadday libiya joogaan hadday suudaan joogaan way farax waxay la faraxsan yihiin nimankii na dhibaayo oo yuhuudda wakiilku ahay soomaaliya u joogay oo afrika wakiilku markaa ilaahay subxaana gacanta mujaahidiinta ku cadaabay xaqiiqatan aniga waa noo farxad iyagan waa oohina u taha munaafiqiinta jooga ama cumlada joogta marag dubaay laakiin waxaa u sheegaynaa insha allahu tacaala kuwa dhammana saasoo u cadaabayna haddaan ka bahan dalka soomaaliya in wiilashii ay tababarayeen oo soomaalida ah si ay ugu gumiyaan soomaalida ka waran ayaga maxaa u soo jeedinaysaa kuwii ku leebde waa laidin qalda waxaa leedahay ayaar dhammaa tigid looma goosto baa le insha allahu taala ina iskaaga tagaan baa arraga oo ilaahay u tooba keenaan oo mujaahidiinta u imaadaan taas baa kula tali lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhaweey idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhaahay magaceyga faadimo cali maxamed waa ku faraxsanahay aada iyo aada maasha allah inta ku baktisan allaha jahanamo geeyo intii ka qayb qaadatana janatulfardows alaclaa allaha geeyo waa cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta dhammaan marka hore shaydaan oo ahaa shaydaana shaydaankiisa walaalkiisana inuu u duceeyo u kaalmeeyo waa lagu ogyahay wixii meesha ku baktisiya asaga waxaan leeyahy ilaha jahanamaha geeyo
walaal horta ilahi subxana watacaala gaalada allaha jabiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanay imaaraadka wixii ku dhacay iyo ilahi subxana watacaala siduu islaamka uga guuleeyey imaaraadku horta wax badan buu islaamka ka damacsanaa weliba geeska afrika uu ka damacsanaa wuuna ku bilaabay suudaan buu kasoo bilaabay markuu suudaan kasoo bilaabay soomaaliya uu rabay inuu ku xogsiiyo laakiin annaga rag baan haysanaa waxaan leeyahay nimanka murtadiinta ah waxaan leenahay annagu rag baan haysanaa haddii ayagu ku faanayaan markab iyo diyaarad waxaan leenahay nafteeda horayaal haliye ayaanu haysanaa rag aan gabanaynin oo geeri aan ka baqan oo ilaahay u gaayo geshashaanu haysanaa hadday qoon ilaah ka goy gaalo qurun leeyihiin markab iyo diyaarad ay noogu faanayaan naftooda horayaal haliye ayaanu haysanaa rag aan gabanaynin oo geeri aan ka baqan oo ilaahay u goayo geshashaanu haysanaan leenahay gaalada allaha jabiyo imaaraadna waxaan leeyahay kuu cuntami mayso soomaaliya inaad dumarkeeda faraxumaysid waanan ognahay dhagartaada guri kastood ku jirtana waan kuugu soo gelaynaa inankii ku shahiiday ee ku shahaado qaatay halkaas maxay tahay qamisyada ku galay waxaan leeyahay walaal ilaahi janatulfardowsa allah ha ku geeyo ilaahina subxaana watacaala ha noo badiyo isagoo kale ilaahay hana siiyo gabdhaha muslimaadka waxaan ugu dardaarmayaa gabadh kastoo muslimada inay inankaasoo kale soo koriso caruurteeda sidaa ku tarbiyeyso inta haysata ilahi subxana watacaala ha uga dhigo isagoo kale geesigaasoo kale allaha siiyo inta aan haysana ilahi subxana watacaala isagoo kale ilahay ku arsaaqaan leeyay ilaahay subxana wataala wallahi aad baan u faraxsanay aad baan u qiiraysanahay ilaahay subxana watacaala nagu arsaaqay raggaasoo kale rag baan haysanaa marka maanta aniga ciil iyo cadho iguma hayso inuu imaado imaaraad waddanka oo maxay haytay uu soo farfadhiisto wallahi wax wax iguma hayso culaysa maadaama ay raggayga ku jiraan duurka waxaan leeyahay kuu cuntami mayse ku noqo gurigaaga yaayuhal murtad wuxuu dowladda federaalka madaxeeda uu sheegay inay dib u dhiska soomaaliya ay qayb ka ahaayeen inaadan hadduu dib u dhisi lahaa dhul uu dhisayo wuxuu dhisi lahaa maxay haytay guryihii carbeed buu dhisi lahaa maanta wuxuu dumiyey yemen buu dumiyey ninkii yemen dumiyey ee baabi'iyey ee suuriya ku xigsiiyey ee ciraaq ku xisay maanta suudaan maraya adoo soomaaliya inuu dhul kuu dhiso waxaan leeyahay de waxaad ku de maxaad waxba mogo anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay caadaqaate ninka waxaa aaminsan soomaaliduna maanta ma ahan soomaali hurudda way soo jeedaa baan leeyahay waxaad ku hadlashayna wax lagu hadla ma aha awalbana de waad iska hadli jirtay awalba gaal buu ahaa waxaasuu ku hadli jiray iyo wax ka daran ma garat marka kaas wixiisu warkiisu in lasoo qaataba oo la sheegsheegaba anigu maba maba taageersaniba magacayga waxa waaye nimco cismaan sidee ula socotaa weerarkii xero gordon oo halkaa lagu laayay saraakiil imaaraati ah wallaahi alxamdulilah waan maqalay waana ku qanacsannahay allah subxaana watacaala baana mahad iskale ma garata imaaraadka oo ummadda iyada ku haya dhib badan oo waxaan kula soomaaliya iyo meel kastoo caalam islaam garaangal ku leh oo markaa yuhuudda u amaartaa muxuu ahaayeen afsaare u ah hormud u ah ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay markaa jabkaa gaarsiiyey inuu u siyaadiyo waanu ku qanacsannahay waanu ku faraxsannahay haleegii fuliyeen ilaahay subxana watacaala jannadaa ku yarsaaqo Een, saraakiisha imaaraadka ee halkaa lagu xusuuqay een, ciidamo soomaaliya ayay tababarayeen ciidamadan sidaa la socono dhibaato badan oo xagga dumarka ah indhashareer dhigis so astaamaha diinta ay la dagaalamayaan ka waran arrinkaa see ula socoteen kuwa masoomaha muxuu ahaa derbiga u ayaga ee afsaarta u ah kuwa ilaahay subxana watacaala imaaraadka ha ka horraysiiyeba ayaga alla horraysiiyo la'anna maxaa yeelay wuxuu yidhi mishaare imaa jirtan gobolka ay kugu jiraan xuma nama yeelin haddaynu kuwan la socdan mamay noo imaadeenba waxa noo keenaysa ayaga maaha noo soo hagin ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay u baabaaba'ana u siyaadiyo ciqaabtana u siyaadiyo waanu ku faraxsannahay murtadiinta iyo mushrikiinta iyo iyo muxuu ahaa iyo ida- daaquudkooda socday waxaan imaaraadka carabta magaca carabta noogu soo gabanaya inuu ilaahay intaba isku baabi'iyo wiilkii fuliyo ilaahay subxana watacaala jannadii ha geeyo aniku irdaa waa gartay xasan sheekh wuxuu sheegay in ciidamada imaaraadka iyo saraakiishooda ay dib u dhiska soomaaliya ay u yimaadeen ka waran maya waxba ma dhisin wayna burburinayeenba baddayadiina inta etoobiya la sii yiri weliba anaa dhisaya waa gartay een, hadda saraakiishii imaaraadka ee xamar lagu laayay een, dubai ayaa laga dejiyey iyagoo sanaadiiq ku jira meedadkooda baroordiiq iyo ohin ayaa ka socota dubai ka waran arrinkaa anigu aad baan u farxayaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar welilah alxamdi baan leh anigu waan farxsana anigu bismillaah waa ku dhow idaacadda alfurqaan magacayna umusahay baa lala Een, ciidamada imaaraadka iyo saraakiisha maxaan ka naqaanaa waxaan ka naqonayaa inay dad khabiisiin ahoo xunxun oo doonaya islaamka inay baabi'iyaan meel kasta caalamka ay joogaan Een, kagana soo horeeya gaalada kaga soo horeeya iyagana lagu baabi'inayo gacmaha muslimiinta waana ma- wax marka ugu hore asliyana sheeganaya islaamnimo waana wax dulliya aan islaamnimada ka fog oo wax aan xitaa kuwa gaalada samin ay samaynayaan gabdhaha muslimaadka bay faraxumaynayaan oo maxaan ku ciroolanay dhaafayn oo caruur baanay dhaafayn waa wax dulliya oo ilaahay subxaana watacaala dulli ku saliday weeyaan Een, askartay tababareen saraakiisha imaaraadka waxay soo diriyeen aan la soconnay inay dumarka indhashareeraha ay ka fiiqaan oo astaamaha diintay dagaal la galeen ka waran arrinkaa waa waxa dhan ay u soconayaan baaba intaasa in diinta la baabiyo waxa dhan ee imaaraadku u soconaya me- caalamka meel kastoo muslimku jooga ay ula tegayaan baaba waxaasa in eh, la- xijaabkii laga tuuro d- gabdhaha in gabdhaha la farxumeeyo la kusado waxaa soomaaliya keli laga sheegay se- se u se- galeen suudaan se u geleen dumarka meeshay soo gaadhaanba ama suudaan haate ama soomaaliya haate meeshay soo gaadhaan gabdhihii waa ku fulfulayan ku farxumaynayaan waxa keliya oo ay la dagaalamayaan waa kitaabullaahi wa sunnata rasuulillahi sala allahu alai wasalam Een, xasan sheekh wuxuu sheegay in ciidamada ay dib u dhiska soomaaliya ay u yimaadeen ka waran arrinkaa waa beentiis markiis markiis hore waa kadaab horta kaasi waabana neef xoolaa neef xoolaana lamaba waraysta wargiisa umana imana eh, waxay u yimaadeen inay arlada fasahaadiyaan isagaaba fasahaad oo maxaa soomaaliya isagaaba fasahaadiyey oo qulun kasta soo geliyey war waa kadaab xoolaa waxna wararkiisana lama qaato kaasi xoolo weeye waan ku dhowahay magacaygu waa maxamed walaal waa mahadsan tahay waa gartay een, sidaan la socono xero gordon ayay mujaahidiintu weerareen halkaasoo saraakiil imaaraati ah halkaa lagu laayay marka sidee u aragtaa walaal qadiyadaas markaan maqlay aad iyo aad ayaan ugu farxay kulley qiyaas farxadda qi- yacni aan farxay lama qiyaasteeda yacni maanta waxaa meeshaan kusoo koobi kara ma ahna Waa walaalaha galeenna meesha waxaa ilaahay ajri xasanaad iyo janatulfirdows ilacala allah geliyo Ee marka aadan ugu farxay markaan maqlay arrintaas imaaraadka waa cadow oo sidii sheekheenu sheegay xafidahullah oo yacni yahuudda ka daran meesha waxay kasoo dho- kasoo dooneen ay isku imaadeen inay qoolka alle dumiyaan kitaabkii qur-aanka ay baabi'iyaan meesha waxay isku imaadeen yacni shareecada is- oo islaamka sidii loo dumi lahaa waa gartay een, xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inay dib u dhiska soomaaliya ay- ay u yimaadeen qaybna ka yihiin sidee u aragtaa wallaahi dibidhi soomaali ma ka imaanin sida dalkan ay muslimiinta u kala geyn lahaayeen danahooday fiirsanayaan khayraadkii dalkay u baahan yihiin xasan sheekh maxamuudna waa isna waa soomaali wuu sheeganayaa ma ogey magacuu soomaali ka wataa soomaali ma ahan waa nin oo yacni gaaladii iyo wi- qor- qurunkii wixii dhan la jiro waay maanta soomaalidu mala awaalkii dadkii si raacsan oo maandoorihii iyo bilaayaha qaaday dadkaasuu ka dhaadhicinaa laakiin inta muslimiinta ahoo ilaahay xikmad iyo caqliga siiyey dadkaas yacni aafadiis iyo ka badbaadiyey warkiis dadkaas kuma socdaan waa gartay marka saraakiishii oo meeshaa ku nafwaayey dubai ayaa laga dejiyey iyagoo sanaadiiq ku jira meedadkooda anigana dhankeyga maanta yani farxad aad u ballaaran ayaan dareemayaa sababtoo ah gaaladii oo dhan yani oo islaamkii kusoo duuleen raayada tawxiidka inay hoos u dhigaan ay rabeen ilaahay uu jebiyey alxamdu lilah alxamdu lilah ilaaha mahad ku leh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا waxaan leenahay فقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين nimankaas waa dhaalimiin nimankaas anaga ay nagu soo duuleen anagoo waxba aan ka- aan ka- u geysanin oo keliya oo allah subxaana wa tacaala caabudayno cibaadadaas ay noo diideen waa dhaalimiin waa la duburjeediyey waxaan u arkaa shaqa wanaagsan oo muhim ah in la qabtay shaqa la qabto midda ugu wanaagsan inay tahay sidaas baan u arkaa walaal waa gartay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh wuxuu sheegay in ciidankaasi ay u yimaadeen dib u dhiska soomaaliya sida aragtaa ciidankaas waxay u imaadeen duduminta diinta islaamka uma imaanin dib u dhis oo dalka inay dhisaan uma imaanin dalka wuu dudunsanaa waa lis diri jiri waa lis gumaadi jiri ee allah subxaana wa tacaala shareecadiisa maalintii la dabaqay ayaa nimankaa la keenay inta ka horeysa annaga waa laysku keena fiirsan jiri si kasto ayaa annaga dhexdeena a- i sheeg waxaan isku geysan jirnay amaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa markaan wada qaadanay wax la garanaynin dhaalimiin ah oo dulmulooshin ah ayaa naloo keenay ayagana ka mid bay yihiin arrintaana bilow bay u tahay caaqibada dambe insha allahu tacaala allahna gaarsiiyo waxaanu hubnaa in meel aysan isu sheegaynin insha allahu tacaala shalay ayagoo wax isbidaayo ayaa waddanka ay soo galeen cadaabkooda ayay keensadeen cadaabkoona way heleen marka waxaan u arkaa sanaadiiqdaas oo meedadkooda ku dhex jiro dacfiga ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka oo noogu sheegay in uu yahay sidaas baan u arkaa walaal وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وجيلان معلم شيخ نور أولا هرت الله سبحانه وتعالى كمارتن كدب إيه، maxaan ku rahdaa mujaahidiintii howlgalkaas fuliyey iyo maxaan ku rahdaa nimanka murtadiinta oo lasoo towbara ilaahi subxaanahu watacaala diintiisna ay la dagaaltamaan marka waxaan leeyahay mar nimankaa dirtay meesha ku baktiyey ilaahi subxaanahu watacaala jahanimiisna waa idin dambeydaa gacanta mujaahidiintana waa idinku dhacday marka waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala naarta jahannamo afkooganba ilahna ugu ridaa boqolkii boqol ee magacayga waa maahir Een, sidee ula socotaa weerarka xero gordon ka dhacay oo halkaas saraakiil oo imaaraati ah halkaasi lagu xasuuqay sidee u aragtaa wallaahi sidii aan ka dhegeysanay idaacadda islaamiga alfurqaan maasha allah farxaddeena boqolkii boqol ma la soo koobi karo harada gordon oo imaaraadka oo kuwa oo soo tababarteen iyo kuwii wixii wax iska dhigaya dhan saraakiil iyo wixii siyaasi iyo saan waay iyo waxaasoo dhan dhulkaa lagu dara walaal macan farxadda maasha allah boqolkii boqol ma la soo koobi karo gaar ahaan walaayaadka horta boqolkii boqol waan ku faraxsanahay farxad waaye lama soo koobi kara kuwa xasuuqa falastiin ka socda nimanka ka dambeeyey waaye markii lay dhahay imaaraadka ayaa lagu xasuuqay xerada gordon ee ku taala magaalada muqdisho boqolkii boqol aad dareenkayga lama soo koobi karin wax ay u imaadeen ma lahan soomaaliya nimankaas waxay u imaadeen inayna xasuuqaan
waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي